halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow sareyow masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye udnogu saaciiday sharxin sifahaaga
waxaannu horay idinku sii wadaynaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu horay idinku sii wadaynaa dhegaystayaal casharadii aynu ka soo xiganaynay kitaabkii nebi caamos oo ahaa nin ilaah farriin uu ugu soo dhibay boqortooyadii waqooyi xilli ay ku baraareen howlahooda laakiin haddana ay ilaah ka dheeraadeen nebi caamos ma ahayn nin la mid ah culimmadii wax baratay ee wakhtigiisa wuxuuse ahaa nin uu ka dhex shaqaynayo ruuxa quduuska ah ee ilaah mar uu la hadlayay dadka reer banu israa'iil ayaa nebigu wuxuu iyaga garansiinayaa waxa ku soo socda oo ah in magaalada la burburin doono wuxuuse u sii sheegayaa in dembiyadooda aawadood ilaah uu burburin doono magaalada beytel wuxuuna nebiga isagoo arrinkaasi ka hadlayaa uu leeyahay haddiise magaalo buun laga dhex afuufo miyaa dadku cabsan miyaa balaayo magaalo ku dhacda haddaan rabbigu saas ku samayn wuxuu nebigu doonayaa inay ogaadaan haddii balaayo ay ku dhacdo magaalada beytel ama samaariya intaas looga jawaabayo fawaaxishada magaalada waxay inoo joogtay cutubka saddexaad aayadda labaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan idinka oo keliya ayaan idinka aqiin qolooyinka dhulka deggan oo dhan haddaba xumaatooyinkiinnii oo dhan ayaan idin ciqaabi doonaa waxaan markaasi garanaynaa in dadkii kale ay ilaah ka dheeraadeen oo ay bilaabeen inay caabudaan waxyaalihii kale ee isagu u abuuray sida buuraha xiddigaha dayaxa iyo qorraxda waxaa doorsoomay garaadkii dadka ka gadaal markii ay ilaah fallaaganimo kala hor yimaadeen waxay caabudi jireen ilayska isla sida ay maantaba tahay waxay leeyihiin ilaah kusheeg u gaar ah ilayska dayaxa qorraxda iyo wixii la halmaala markii taasu ay dhacday ilaah wuxuu ka dhex doortay iyaga hal nin oo magiciisa uu ahaa ibraahim isagii ayuu farac aad u badan ka tarmiyey oo wuxuu siiyey owlaad ugu dambayntii noqotay quruumo fara badan oo yeeshay boqorro kala duwan waxaa nebi ibraahim ka soo farcamay carabta iyo israa'iil inkastoo weliba uu dhalay qowmiyado kale waxaase la garanayaa oo keliya carabta iyo israa'iil oo ah kuwa caanka ah ee dunideenna maanta ku nool marka ilaah dan buu ka lahaa nebi ibraahim waayo wuxuu nebi ibraahim ka soo saarayaa qaran isaga gaar u ah waana qaranka reer banu israa'iil waa kuwa uu iminka leeyahay idinka oo keliya ayaan idinka aqiin qolooyinka dhulka deggan oo dhan wuxuu markaasi ku leeyahay maadaama idinka oo keliya aan idinka aqaan qurumaha haddana idinkiibaa igu xadgudbay sidee baad haddaba ku huraysaan in laydiin ciqaabo si aad u soo noqotaan waxa ciqaabta keenayana waxa weeye inay jebiyeen shuruuc badan oo ay ahayd inay ilaaliyaan si nolosha ay ilaah u nool yihiin ay u noqoto mid ilaah ammaan u keenaysa qarankii wax la baro oo ilaah maalin ka maalin uu u hingaadiyey sharciga iyo qaynuunkiisa wuu ka duwan yahay qaranka aan ilaah waxba ka garanaynin marka kan wax garanaya ayaa mas-uuliyadda uga dhow kan aan waxba garanaynin oo aan sharciyada iyo qawaaniinta ilaah aqoon waxaa ciqaab kulul la saarayaa kuwa iftiinka ama nuurka hadalladii ilaah ay gaadheen haddana ku xadgudbay ama quursaday qofka haddaba masiixiga ah wuu ka mas-uuliyad sarreeyaa kan aan masiixiga ahayn waayo qofka masiixiga ah waxaa loo muujiyey hadalladii ilaah waana la nuuriyey maankiisa iyo qalbigiisa markaa lama mid ahan qofka aan masiixiga waxba ka ogeyn miyaanay ayaan darro ahayn in iftiinkii la muujiyey ee dadku soo raacay haddana la xajin waayo oo dadku ay noloshii hore dib ugu noqdaan waxaa qofkii sidaasi yeela ka wanaagsan kan aan weligii maqal hadalka injiilka waayo kaasi loo xukumi maayo oo wuu ka xisaab yar yahay kan sida bareerka ah u diiday hadallada qoran ee ilaah ilaahna wuxuu taasi u xaqiijinayaa dadkii ku noolaa boqortooyada waqooyi ee reer banu israa'iil xilligii nebi caamos dad badan ayaan markaasi maanta doonaynin inay maqlaan hadalladii ilaah ilamana ahaan in qofi uu igu diidayo ama igu khilaafayo taas waxaan kuweenna masiixiyiinta ah garanaynaa inaan dadku wada doonaynin inay maqlaan wax ku saabsan masiixa mana ahan oo keliya kuwa aan weli maqlin hadalka laakiin weliba dad badan oo horay masiixiyiin u ahaa ayaa iimaankoodii daciifay waxaanay raaceen dunida balse innagu waxaynu ku reeraynaynaa in jacaylkii ilaah laga dhex muujiyey isku tallaabta masiixa waxaa qorniinku uu leeyahay ilaah intuu dunida jacayl u qabay ayuu siiyey wiilkiisa keliya in mid kastoo isaga rumaystaa uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeed ah isku tallaabtu waa halkii ilaah uu ka muujiyey jacaylkiisa oo markii dadku ay diidaan jacaylkaas wax uu haraya ma lahan in la ciqaabo mooyaane dad badan ayaa waxay dareensan yihiin inaanay wanaagsanayn in ilaah dadka uu ciqaabo balse anigu aragtidaasi ma aaminsani waayo ilaah horay buu inoogu sheegay inuu quduus yahay iyo inuu ciqaabayo kuwa ka leexda dowgiisa waxaana dadka ku dhacaya ciqaab iyadoo ay ugu wacan tahay dembiyada kala duwan ee ay galayaan mid ka mid ah dembiyadaasi waa in qofka maskiinka ah xaqiisa la duudsiiyo ilaah waa inuu kuwa sidaas yeelaya ciqaab saaro waxaa kaloo ka mid ah sinada kuwa caadaystay oo welibana sakhradda u go'ay kuwaas oo kale waa kuwa aan arxanka lahayn waxay doonayaan inay jidhkooda ka haqabtiraan sakhradda iyo sinada oo si ay ku helaan aawadeed ayay wax waliba u samaynayaan xitaa haddii lagu yidhaahdo saaxiibkiinna idinla nool soo dila way soo dilayaan oo cid ay badbaadinayaan kuwaasi oo kale ma lahan ilaahna waa inuu ciqaab saaro kuwaas oo kale haddaba wuu ku quman yahay saaxib ilaah inuu sidaasi sameeyo haddaan u noqonno cashirkeenna ayaa nebi caamos oo isagu ahaa nebi reer miyi ah wuxuu dadka kula hadlayaa maahmaah haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal meeriska cutubka saddexaad ayaannu haatan idin akhriyaynaa aayadda saddexaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan soo socota laba qof miyay wada socdaan haddaanay heshiis ahayn su'aal buu dadka weydinayaa oo wuxuu leeyahay miyaa laba nin ay wada socon kartaa haddaanay heshiis ahayn laba way wada joogi karaan laakiin ma wada socon karaan haddaanay heshiis ahayn waxaan arkay nin iyo xaaskiisa oo hadal ku heshiin la waxay dabeeto u yeerteen dad gartooda gala oo markii gartii la galay ayaa waxaa soo baxday inay jireen waxyaabo badan oo ayaan ku heshii karin haddaba taasi aawadeed ma ayaan wada socon karin wuxuuna nebigu leeyahay miyay laba wada socon karaan haddaanay heshiis ahayn haddaba waxaa jira laba arrimood oo sal u ah heshiis waliba waxaa jira dan ay tahay in dadku ay ku socdaan iyo saameyn ay dantu keenayso marka la eego danta labada qof ay leeyihiin ayaa waxaa aasaas u ah in labada qof ay isku si ilaah u aaminsan yihiin saamayntuna waxay soo baxaysaa haddii dadku ay heshiinayaan markay taasu dhacdana ma ahan in ilaah adiga uu kugula heshiinayo fikirradaada laakiin aniga iyo adigaba waa inaynu isaga la soo heshiinaa laakiin ma ahan in isagu uu u imaanayo inuu inala heshiiyo ee innaga ayaa laynaga doonayaa inaynu la heshiinno oo aynu tareenka wax ka soo raacno si aan laynooga tegin fikrad waliba ama dhacdo waliba ee dadka saamaysa micno ma lahan waanay soo dhammaataa balse hadallada qoran ee ilaah weligoodba way waaraan oo isagu waa kan ku dambaynaya talada marka adigu ha qaadan go'aan ka duwan kan ilaah uu kaa doonayo ee uu diyaariyey intaan dunida la uumin waana in ciise masiix lagu aqbalayo mid waliba ee nool waa qorshe waa hore ahaa in dadka lagu soo furan doono masiixiisa sare kacay ilaah wuu garanayay in dadku ay dembaabi doonaan wuxuuna horay ugu sii diyaargareeyey ciise masiix inuu bixiyo dembiyadooda oo jeceelkiisiina wuxuu ka dhex muujiyey isku tallaabta haddaynaan taasi rumaysnayn lama socon karno ilaah oo nebiguna wuxuu leeyahay miyaa laba wada socon kartaa haddaanay heshiis ahayn haddaan jawaabta su'aasha adiga kaaga tago saaxiib ayaan haatan horay idinku sii wadaynaa meeriska cutubka saddexaad ee kitaabkii nebi caamos waa aayadda afraad waxaana qoran sida tan aar miyuu duurka kacayaa hadduusan raqhaysan aaran libaaxa miyuu boohoshiisa ka qayliyaa hadduusan waxba soo qaadan bal eeg sida had iyo goorba uu nebiga u soo xiganayo ama hadalka uu ugu soo darsanayo waxyaabaha ku badan miyiga sida cida libaaxa wuxuu dadka weydiinayaa su'aasha ah in libaaxu uu qayliyo ama uu ciyo haddaannu raqhaysan jawaabtuna waa iska caddahay libaaxu haddaba ma qayliyo ama ma ciyo marka uusan raqhaysan waayo ma doonayo in ugaadha ay ka kala yaacdo wuu u soo dhuumanayaa oo hadba meel uu isku qarinayaa ilaa uu soo qabsado libaaxu wuxuu ciyayaa markii uu soo qabsado ugaadha su'aal kale ayuu weydiinayaa dadka oo wuxuu leeyahay miyaa gabanta libaaxa qaylisaa haddaanay godka cunto ku haysanin jawaabtuna waa maya dhasha libaax ma gurxanto haddaanay cunto haysanin waayo goosha libaax ayaan oggolaanayn inay qayliyaan oy ugaarta kala yaaciyaan balse markii ay wax qabsadaan ayay bilaabaan inay ciyaan oy gurxamaan haddaba sida aad arkayso waxaa jira dan iyo saameyn ilaahna wuxuu ciqaabta u soo diraa dadka markii la dembaabo weli su'aalihii nebi caamos ma dhammaan wuxuuna leeyahay iminka sida ku qoran cutubka saddexaad aayadda shanaad ee isla kitaabkiisan waa baalka kun boqol afar iyo afartan ee axdigii hore sida tan shimbiru miyay dabin dhulka ku koryaal ku dhici kartaa haddaan sirikh loo dhigin dabin miyuu dhulka ka booda isagoo aan innaba wax qabsan waa run in shimbiruhu aanay sirikh ku dhacaynin haddaan dhulka badar loogu daadin mar walibana waxaa inoo muuqanaya danta guud iyo saamaynteeda dantu waxa weeye in shimbir la dabo qufi dabin iskama dhigo haddaannu waxba ku qabsanaynin haddii meeli ay kugu xumaato meel kale ayaad dabinka dhiganaysaa haddaan horay idinku sii wadno meeriska ayaan iminka idin akhriyaynaa aayadda lixaad ee cutubkan saddexaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan haddiise magaalo buun laga dhex afuufo miyaan dadku cabsan miyaa balaayo magaalo ku dhacdaa haddaan rabbigu saas ku samayn wuxuu nebigu leeyahay haddii magaalo buun laga dhex afuufo miyaan dadku cabsan waxaa taasu ay ka micno tahay hadalka nebiga inuu iyaga ula mid ahaa sida buun oo wuxuu sii sheegayaa balaayo soo socoto waana nacasnimo in dadku aanay ka jawaabin baaqa uga imaanaya dhanka ilaah hadalladan innagu aynu ku wacdinayno ayaa sida buun oo kale ah iminka miyaa haddaba dhegaystayaal aad bakhdeen markii aad maqasheen farriinta wacdiga injiilka masiixa oo ah wax aydnaan horay laydiin maqashin ama aydnaan fursad u helin inaad maqashaan waxaa kaloo ilaah uu leeyahay miyaa balaayo magaalo ku dhacda haddaan rabbigu saas ku samayn wax waliba waxay leeyihiin sabab iyo saamayn intaan saamaynta la arag waa in la helaa sababtii sababta balaayadu ay u imaanayso waxa weeye saamaynta sharka leh ee dadka waxaannu garanaynaa in wakhtigii dalku uu ka bilowday dagaallada sokeeye iyo wixii ka dambeeyey ay soomaalidu baratay cashar lama ilaawaan ah waxaana weeye in dembiyadoodii hore iyo quduus iskayeelkoodii uu keenay dhibaato weyn waxaa loo baahan yahay inaan dadka lagu qasbin wax aan soconaynin oo way wanaagsan tahay in dadka laga xoreeyo mabaadi'da aan shaqaynaynin wuxuu nebigu leeyahay miyaa balaayo magaalo ku dhacdaa haddaan rabbigu sidaas ku samayn weli waxaannu ku jirnaa dhegaystayaal meeriska cutubka waxaanan isla eegaynaa haatan kitaabkii nebi caamos cutubka saddexaad aayadda toddobaad waxaana qorriinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan soo socota sida xaqiiqada ah sayidka rabbiga ahu waxba ma samayn doono inuu qarsoodiga u muujiyo addoommadiisa nebiyada ah mooyaane nebi caamos wuxuu leeyahay ilaah si kama ah balaayo dadka uguma soo dejiyo haddaannu marka hore nebiyadiisa u soo marinin farriinta wuxuuna markii farriinta la soo diro doonayaa in dadku ay aqbalaan hadalladiisa oo welibana aanay waxba ka hor imaanin farriimaha xagga rabbiga ka imaanaya ee soo maraya adeegayaasha ilaah ee warka wanaagsan baafinaya waxaa loo baahan yahay midkiin weliba ee maqli injiilka masiixa inaannu dib uga noqon mid waliba oo innaga ah waxaynu garabka ku wadannaa dunuub kale ceenceen ah oo ina culaysinaya waxaana masiixu uu leeyahay ii kaalaya kulligiin kuwiinna howshaysan oo culaabaysanow oo anigu waan idin nasin doonaa harqoodkiinna dushayda ku qaata oo wax iga barta waayo waan qaboobahay oo qalbigayguna uu hooseeyaa oo naftiinna nasashaad u heli doontaan markii aad maqashaan digniinta ah in loo baahan yahay in masiixa aad rumaysataan ayaa waxaa digniintaasi ka dambeeya xukun adag xukunkuna imaan maayo isla markiiba laakiin wakhti buu qaadanayaa haddii aad diiddaan inaad soo raacdaan masiixa waxaan garanayaa in wakhti hore ay aad u adkayd in masiixiyiintu ay ka howlgalaan soomaaliya waayo madaxda ayaa hor istaagi jirtay in wacdiska injiilka uu ku faafo dalka waxaan idiin sheegayaa intaasu ay keentay xukun in wixii haatan dhacay iyo dagaaladii ay taasi sabab u tahay iyo in kale adiga ayaan kuu daynayaa dhegaystow waxaanse kuu sheegayaa in markii ilaah uu soo diro adeegayaashiisa iyo wacdiyaashiisa maanta ay habboon tahay in la maqlo runta oo aan lis hortaagin mid waliba oo iska dhiga inuu quduus yahay wuxuu ku dambeeyaa ceeb iyo fashaxaar ha yeeshee kan ilaah isku hadlaya oo ku kalsoonaada wixii uu masiixa iskutallaabta ku sameeyey ma xukunna waxaa loo baahan yahay in laga faa'iidaysto horumarka inoogu qoran hadalladii ilaah oo la qaato hadiyadda bilaashka ah ama aan qarashka inooga baxaynin ee masiixa weli waxaannu ku jirnaa meeliska cutubka saddexaad waxaanan haatan idin akhriyaynaa aayadda siddeedaad waxaana qoran sida tan aarkii waaciyey haddaba balyaan cabsanayn sayidka rabbiga ahu waa hadlay haddaba balyaa wax sii sheegi waayaya nebiyadu waxay dadka u sii sheegayeen hadalladii ilaah dadka ay la hadleenna waa dadkii reer banu israa'iil dadka qudhoodu waa la mid oo wakhti hore ayaa nebi nuux dadka uu ku wacdiyey daad halaag ah oo dhulka saamaynaya laakiin cidina ma ay maqal oo ma dhegaysan wixii nebigu uu u sheegayey dadkii waxaa kaloo dadkii sodom iyo gomora ay bilaabeen inay si bareer ah ilaah ugu xadgudbaan waxaase dhacday in magaaladii ugu dambayntii la halaagay markii laga waayey innaba wax xaq ah waxaana soo haray oo la reebay oo keliya luut iyo labadiisii gabdhood waa wax la ogsoon yahay in qaramada dunidu ay dhega adag yihiin nebi ibraahim waxay la ahayd in magaaladii sodom iyo gomora ay joogeen dad ilaah maqlaya oo xaq ah oo dadka kale ku dhex jira mar waliba ee ilaah nebiyadiisa uu soo mariyo hadallada waa in la baqo waayo balaayaa ku xigta haddaan hadalladii ilaah loo hoggaansamin ciise masiix ayaa ugu dambayntii la soo diray wuxuuna isagoo ergadiisa ka hadlayaa uu leeyahay sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka shanaad aayadda shan iyo tobanaad waxaana qoran sida tan mar dambe addoommo idinku yeeri maayo maxaa yeelay addoonku garan maayo wuxuu sayidkiisu sameeyo laakiin saaxiibbo waan idinku yeedhay maxaa yeelay waxaan aabbahay ka soo maqlay oo dhan ayaan idin ogeysiiyey nebiyadii hore mararka qaarkood aragtiyo aadami ah ayay ilaah ka qaadan jireen waxaan ogahay in nebi ibraahim ay la ahayd in sodom iyo gomora ay ku jiraan dad xaq ah ilaahna waa ogaa inaanay ku jirin kuwo xaq ah magaalada sodom waxaa kaloo jiray nebi eliyas oo isagana ay la noqotay inuu ahaa ninka keliya ee dunida jooga oo ilaah ka cabsada isaguna wuu qaldanaa oo ilaah baa u sheegay inay jiraan toddoba kun oo nebi oo dhulka jooga oo iska qariya isbeel oo ahayd naagtii uu qabay boqor ka mid ahaa boqorradii xukumayey qaybaha waqooyi ee dhulka israa'iil marka waa waxa dadku ay dareemaan mararka qaarkood in iyaga keligood ay wanaagsan yihiin iyo in fikirkoodu uu saxiix yahay balse dhegaystow kan ilaah ayaa ka sii saxiixsan fikir waliba oo ka yimaada nin habaru dhashay ciise masiix fikirkiisu wuu ka duwanaa ka nebiyada kale maxaa wacay masiixu wuxuu ahaa wiilkii ilaah oo wuxuu yidhi maxaa yeelay addoonku garan maayo wuxuu sayidkiisu sameeyo laakiin saaxiibbo waan idinku yeedhayaa maxaa yeelay waxaan aabbahay ka soo maqlay oo dhan ayaan idiin sheegay wax waliba ee masiixu uu inoo sheegay waa wax uu ka soo maqlay ilaah oo sugan oo saxiix ah in laynagu aqbalayo masiixa aawgii waa hadal run ah oo saxiix ah in dembiyadeenna alla bari ahaan loogu bixiyey dhiiggii masiixa waa hubaal waana sugan tahay iyo in ciise xagga ruuxa quduuska ah uu ka dhashay ayaa iyana xaqiiqa ah marka waa inaynu si dhaqsiyo leh ku rumaysanno masiixa si aynan xukun iyo jarribaad kale u gelin dhegaystayaal farriinta rabbiga dhankiisa ka imaanaysa way cabsi badan tahay maxaa wacay waxaa daba socda xukun shadiid ah waana digniin culus oo dadka loo soo dirayo haddaan dib ugu soo noqonno dhegaystayaal meeriska cutubka ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda sagaalaad ee kitaabkii nebi caamos cutubka saddexaad aayadda sagaalaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan warkan ka dhex naadiya daaraha waaweyn ee ashdood ku yaal iyo daaraha waaweyn ee dalka masar ku dhex yaalba oo waxaad tidhaahdaan war waxaad ka soo shirtaan buuraha samaariya korkooda oo bal eega buuqa weyn oo halkaasi ku jira iyo dulmiga ku dhex jira waxaa nebigu uu leeyahay farriinta ka dhex naadiya dhulka falastiin oo markii nebi caamos farriintan uu naadinayo dhulka ashdood wuxuu qayb ka ahaa dhulkii qowmiyaddii la odhan jiray falastiin falastiin waa qowmiyad hore oo aan ninna garanaynin kuwa iminka loogu yeero falastiin iyaga oo dhan waa dad carab ah asalkooda balse qowmiyadda kitaabka quduuska ah uu ugu yeerayo falastiin ma ahan kuwa ku abtirsada nebi ibraahim
siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sariyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqoba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin